أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dowladda silibiyadda kenya ayaa qiratay in weerar dad kirishtaan ah lagu dilay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada dowladda xabashada etoobiya ayaa gaari ay dad shacaba la socdeen ku rasaasiyey deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga xabashada ku hoos jira qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa dibadayaacatir ku samaysay waddada isku xirta degmooyinka kamsuuma iyo jamaame halkaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay hakad uu ku jiray isticmaalka gaadiidka haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga boqol ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo uu u soo gebagabeeyey maamulka islaamiga degmadaas wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa bogaadisay weerarkii lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay degmada xeldheer ee wilaayadaas saraakiil murtadiin ah oo lagu dilay weerarkii barakaysnaa ee degmada xeldheer ayaa lagu aasay gudaha magaalada muqdisho maxkamadda wilaayadii islaamiga shabeellada hoose ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allaha kaasoo ka dhacay fagaare ku yaala wilaayadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniinaha taariikhdii hijiriguna tahay afarta bisha dulxijaha kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda silibiyadda kenya ayaa qiratay in weerarkii dad kirishtaan ah lagu dilay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan eegaya
dowladda silibiyadda kenya ayaa si rasmi ah uga hadashay weerarkii dadka kirishtaanka lagu laayay ee jamcihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka deegaanka dhadhaab ee gobolka gaarisa saraakiil ka tirsan booliska kenya ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in weerarkaasi lagu dilay afar qof oo kirishtaan kenyaan ah oo ay sheegeen inay ka shaqaynayeen dhismaha mas-uuliyiinta maamulka gobolka loo bixiyey waqooyi bari kenya waxay muujiyeen walaaca ay ka qabaan howlgallada sii xoogaysanaya ee mujaahidiintu ay ka geysanayaan dhulalka muslimiinta n f d iyo laamu sarkaal booliska kenya ka tirsan oo diiday in magaciisa warbaahinta loo adeegsado ayaa wakaaladda wararka a b u sheegay in dagaalyahanada shabaabul mujaahidiin ee weerarkaasi geystay ay madaxa ka toogteen dadkii kirishtaanka ahaa waxaana si dirqi ah kaga badbaaday buu yidhi dad kale oo nasaarada kenya weerarkii jamcihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay geysteen islamarkaana ay ku laayeen dadkan kirishtaanka kenyaatiga ah ayaa qayb ka ah howlgallada ay ciidamada mujaahidiintu ka wadaan gudaha kenya madaxana ay kaga jarayaan saraakiisha iyo ciidanka kenya ee ku sugan dhulalka muslimiinta ee kenya xoogga ay ku haysato waad mahadsantahay walaalka abu xasaan ciidamada dowladda xabashada etoobiya ayaa gaari dad shacab ah ay la socdeen ku rasaasiyey deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada sida uu warbixintan ku hayo cali aadan cabdulaahi cali yare ciidamada xabashida itoobiya ayaa weerar khasaare dhaliyey ku qaaday dad shacab ah oo ku sugnaa mid ka mid ah deegaanada dhulka soomaali galbeed ee itoobiya xoogga ay ku haysato gaari ka baxay magaalada jigjiga kuna sii jeeday degmada wajaale ayaa weerar jidgalax kala kulmay ciidamada xabashida itoobiya kuwooda qaabilsan ilaalinta xuduud beeneedka sida ay sheegayaan dad ka badbaaday weerarkan waxaa si xun ugu dhaawacmay ilaa dhowr ruux oo qaarkood dhaawacooda uu aada u daran yahay ciidamada xabashida itoobiya ayaa gaariga rasaas ku bilaabay markii uu maraya halka loo yaqaano goobyari muxidiin maxamed maxamuud oo ka mid ah rakaabkii gaariga ayaa ka mid ah dhibanayaasha sida xun ugu dhaawacmay weerarkan waxaana lagu soo waramaya in dhaawiciisu aada u daran yahay kadib markii xabaddu ka haleeshay dhabarka cali maxamed maxamuud oo ay walaalo yihiin muxidiin ayaa ka waramaya siday wax u dhaceen iyo xaaladda caafimaad ee walaalkiisa walaal waa walaal muxidiin aad buu hadda dhulka u fiican yahay ilaa xalay ilaa adigu ilaa saddexdii habeennimo ayaa laga soo saaray qalliinka walaal ma garatay si fiican oo dhakhaatiir aad u fiican baa noo gurmatay oo la tacaashay ilaa mindhcirada ilaa meel kasta aad bay u gogo-an tahay dhibaato badan baa soo gaadhay howl badan baana gaadhay walaali hadda aad buu u fiican yahay oo midhcirkii iyo wixii waa laga dhex saaray midhcirka waa laga saaray dhibaato idin soo martay ee aanu la tacaalanay sidii baan hadda walaal ugu jirnaa hawshaa bartii un baan fadhinaa inankii weli koomada hadda ka soo baxay oo koomada laga saaray ma garatay aadna uu u fiican yahay dhakhaatiir baa aada ugu gurmatay aadna ugu dadaalaysay insha allahu waxaan ka rajaynaynaa inuu caafimaadkiisii bal si uu inuu inuunu soo dhowaado walaalmaa gaadhigu wax kootarabaana ma sidin shay wax alaaba may saarnayn gaadhigu wajaalo ka soo baxay wajaala isagoo ka soo baxay markuu gobyaray laba kiiloomitir u soo jiro xaajiyad federaalku leeyihiin baa ka daba timid dabadeetana xabad unbay ku bilaabeen gaadhigii markuu magaalada gobyaray afkeega saa u istaagay way ag istaageen ee dadkii iyo waxay kusoo dhaceen laamida uu saa u istaagay gaadhigu iyadoo aan markay saa u ag istaagan inaynin dhaawaceen ay arkeen gaadhiguna faaruqu yahay ayay ka soo dhaqaaqeen wax kelmadana may weydiin waxba may weydiin kor bay u soo dhaafeen
ciidamadan dhibka geystay waxaa loo yaqaanaa finaas waxayna ka howlgalaan xadbeenaadka iyagoo inta badanna ku kaca xadgudubyo ka dhan ah bulshada deegaanka mahadsanid caliyare qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaha ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya wararka naga soo gaaraya deegaano dhaca wilaayada shabeellada dhexe ayaa sheegaya in qaraxii mujaahidiintu maanta ka fuliyeen gudaha degmada ruunirgood kaasoo lala egtay maleeshiyad murtadiin oo ku sugnaa gudaha degmadaasi waxaana jira khasaa'ir gaaray murtadiintii qaraxa lala beegsaday bay mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen maleeshiyad murtadiin oo ku yaala gudaha magaalada baydhabo oo ka mid a goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dhowqa qaraxaasi laga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaaladaas shabeellada hoose qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen maanta gudaha degmada afgooye ee wilaayadaasi ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin oo saarnaa mooto waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah sidoo kale qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada janaale ee shabeellada hoose ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah wilaayada islaamiga jubbaland hoose ayaa dibadayaactir ku samaysay waddada isku xirta degmooyinka gamsoome iyo jamaame halkaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay hakad uu ku jiray isticmaalkeeda bashiir muuxidiin abuu ayman oo goobtaasi tegay ayaa warbixintan inooga diyaariyey
halkani waa waddada dheer ee isku xirta degmooyinka kamsuuma iyo jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan gaaray shalay gelinkii dambe xilli dhowaan lasoo gebagabeeyey dayactirka waddadan waddadan ayaa waxaa saameyn ku yeeshay biyo daad ah oo soo gaaray taasoo sabab u noqotay inay istaagto issocodkii dadka iyo gaadiidka waddadan oo ay kala wareeg noqoto maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isaga oo gudanaya waajibka ka saaran waxuqabadka bulshada ayaa dhowaan u istaagay mashruucan dib loogu hagaajinayay waddada degmooyinkan u dhexaysa ugu horeyn mid ka mid a guddigii loo xirsaaray dayactirka dhulka u dhexeeya deegaanada sabatuuni ilaa iyo buulamaamo oo aan kula kulmay goobihii la dayactiray ayaa ka warbixiyey hawshan iyo shaqada adag ay halkaasi ka qabteen meesha dhantaan waa kamasuumo xagga markaan u socono waddadaas kale beerta xuseen jiiso ayadana sidoo kale waay dhulkan hadda arkaysa waa ujeedaa maagii hore godadu ahay waxba lama mari karin baawarta iyo dadka ay ku rafaadayeen maantana alxamdulilah rabbialcaalamiin waa laami baaxaddeedana waan weynaynay tan waxaa layidhaha faraweesa la dhahaa farawees far go-aanay aheede way biyo ka soo bixiso marna ku celiso way weyneed ayadana maasha allah waan xirnay waa hagaajinay geedahaan meeshan hadda aan ku marinaayo meel la maraya ma haddaa dad mari jirin cariiri saan jaqay ahayd jaq maantana alxamdulilah rabbialcaalamiin waxaa ku mari haysaa sida hadda aa ujeedid saana umareyd halo waa arkaysa waay waan ka baxnay hadda waxaan taagannahay meel la yidhaaho buulamaamo meeshaa og saddex kala wareega tahay saddex kala wareeg kala wareegan kii hore waaye baabuurta dad dushaa lagu qaadi jiro raashinka kismaayo wixii laga keeno inta saasaa lagu soo gudbinay kan kale saddex kala wareeg ahayd saddexdii kala wareeg maanta alxamdulilah rabbil caalamiin saddexdii waa joognay waa hadda caadi waa loo maraa waa waddada ujeeda waa sida hadda taagan tahay gaduudada u korhayso wanaagan min kamsuuma ilaa iyo jamaama noocan hadda arkaysa waay sana loo hagaajiyay
sidoo kale nabadoon shariif nuuraani shariif mowlaana oo ka mid ah waxgaradka degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dhankiisa ka hadlay caqabadaha waaweyn ee lagu qabay wadadan isagoona bogaadiyey dadaalka maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee uu dib ugu furay wadadan wadada ayaa la furay gaar ahaan wadada kamsuuma ilaa iyo jamaama ilaa iyo qaamqaamaa laisku xiray macnihi walaayada jubbada hoose xagafaa la kaxeeyey wax adduuna lagu qabtay ma garatay intay xirneed dhibaatada dadka ay dar- dareemayaan waxaa ka mid ah sida oo ascaarta oo qaali noqotay raashinkii iyo badeecadii iyo qudaartii kismaayo loo qaadi waayey reer kismaayoodkii ayagana ay meel soo maraan waayeen dhibaatadaasaan qabnay macnaa hadda wadada highway wey macnaa hor iyo gadaala loo maraa ilaa buulmaamo ilaa iyo qaamqaam highway wey waa isku furan tahay maasha alla waxaan ku idhi aadan u faraxsanay walaayada jubbada hoose aaday u dadaashay khayr allah siiyo waaligeedana ilaahay xifdiyo dib u furidda wadadan ayaa muhiim u ahayd gaadiidka isaga kala goosha jamaame iyo kamsuuma maadaama dhibaato adag ay ku qabeen xirnaanshaheeda waxaana hadda si toosa u maraya gaadiidka noocyadooda kala duwan iyadoo aan jirin goob ay ku hakanayaan waxayna aad u bogaadiyeen howsha weyn ee uu qabtay maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mahadsanid walaalka abu ayman haweenka ganacsatada ee ku dhaqan degmada rabluure ee wilaayada islaamiga boqol ayaa ka faa'iidaystay dowri diini ah oo uu u soo gebagabeeyey maamulka islaamiga degmadaasi cabdiqani maxamed ayaa si ama qaadaya warbixintan bismillaah dalkeennu dulmigii iyo dastuur wuu ka xoroobay daaquudkii iyo dulligii daaqadaa laga tuuray diintaa la ysku dhaqaa da'yarteenniyo duqowdu dowladay u socdaanoo diintooday ka bartaan dumar jirkooda daboolaa dugsiyadii camiray damiir nimaan lahaynin dameer caynsan weeye damiir laawayaashii diintooda ka doortay dastuurka iyagoo dulaysan dowladnimada sheegtay dumarkay xukumayeen dooro looma samayn diinna loomaba sheegin iyagoo dayacan bay dariiqyada ku socdaan dowladan oo ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad boqol qofood oo ka mid ah haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada bokool ayaa lagu soo gebagabeeyey degmadaasi dowladda oo socotay muddo toban cisho ah ayaa waxa uu maktabka dacwada si gaar ah ugu qabtay haweenka suuqleyda ku nool degmada rabdhuure waxaana intii ay socotay dowladda ku qaateen kitaabka maa yatamayazu bihi lmuslim cani lmushrik kaas oo ay si weyn uga faa'iidaysteen qaar ka mid ah haweenka ayaa ka warbixiyey dowladda loo qabtay iyaga oo sidoo kale soo bandhigay cilmigii ay faa'iideen maylah nin gebagabaayay dowro dowradaas oo ka saabsanayti gaalo iyo muslim shalbiyowsha maylan obaday balaanto oo ganacsatada ee suugleyta ee wali ma aragne kawaanlahaada wali ma aragne dukaanlahaada wali qudaareyhaada walba walgadadaa yalan obadi eeda ma aragne wal unku fahmeen tuman maalamooda an socoti alxamdulilaah waxyaalo badan aa ku fahagni culimadii haneen qalqaalid iyo haane haneen gebagabaayay dowradaas neen obod yaa iyo ando aayan ilaahay miisaan samaad iyo onka kaba noo degmada rabdhuurka noolna maylaa neen gebagabaayay dowro eedan qiimo badan oo eed wal neen ka tarti meel badan saameyti haqii baadalka shaldhidayti yalaa neen gebagabaayay ilaa ee ka mahadsana ulmaadiya qalqaalid ilaanki neen gali yaa ka mahadsana alxamdulilah ilaahay ee ka mahadiina maybaa ilaahagi muslimiinnii weelaydaa dowro niis akriyaw idadliin agriawni weelaya kamahadsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ana aladii allihii khalaqanaa na abuuri wasawaranaa na suuray lam yatruknaa maneenkutabna hamalan bilaash iyaaryaar maneenkutabna bal arsala ilaynaa ilaahay hadiri rasuulan rasuula ka diri rasuulkaasoo macahu dhajarshay beeyi kitaabun kitaab kitaabkaasoo min rabbina rabbigayna jeku haadi faman adaaca manki rasuulka sayti warshay weela oo kitaabka ka amal fala fahuwa mankasayti filjanna jinnadhatee wahaadeh waman casaa lanki rasuulka sayti ka caasi warshay diida kitaabkan aan ka camal falna fahuwa mankasayti fi nnaari naar atee wahaadeh acaadana allaahu mina waminkum ugu dambeyn mid ka mid ah culimada deegaanka ayaa dhankiisa bogaadiyey dowladda loo soo gebagabeeyey haweenka suuqleyda ah ee magaalada rabdhuure ikhwaani ma ogaadaas aan walbarashada tan dariiq ilaahay subxaana wa tacaala ka tusiyaasu marka aakharada wanaaja iyo maarad inshaya ka tusiyaasa dariiqa ki hanuuniyaasa marka lan walbarashan lahayn ikhwaana filah lan dhunsungu lanki walbarashadana lan maaradi ilaahay hagaajiyey marka ilaahay meelan afteeniyo marka walbarashadana maaradi magali balaangmala dadka dhanga waajibka ata ani cilmu sharci la barad marka juhdigiisan ayaamtan hawadan ilaahay subxaana wa tacaala siinku abaalmariya kitaabkii ooba nii wanaagsan aysan la kooytaan ilaahay masiinku dhumiyo subxaana wa tacaala waqtigaysan biidan dowladan ayaa qayb ka noqonaysa dowraadka culumta sharciga ah lagu baranayo ee wilaayadu alaaba u qabato bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bokool mahadsanid walaalka cabdiqani wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa bogaadisay weerarkii lagu xasuuqay maleeshaadka murtadiinta ee ka dhacay degmada xeeldheer ee wilaayadaasi siduu warbixintan ku hayo walaalka marwaan maxmed isagoo jeedinayay kelimad uu kaga hadlayay weerarkii barakeysnaa ee ka dhacay magaalada ceeldheera ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud fariimo kala duwan u jeediyey ciidamada mujaahidiinta iyo qabaa'ilka muslimiinta ah ee sida adag uga hortegay duulaanka shareecala dirirka ah ee murtadiinta ugu horreyn sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa ka hadlay sida ciidamada mujaahidiinta ay u wajaheen duulaankii ashacdaladirnimo ee kooxda riddada soomaaliya oo ay taageerayaan saliibiyiinta maraykanka iyo murtadiinta turkiga ay ku soo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada galgaduuda wuxuuna waaligu sheegay in mujaahidiintu ay jilbaha u aasteen gulufkii riddada islamarkaana deegaanadii wilaayada ay ku soo duuleen ay ka dhaceen macarig lagu jebiyey cadowga allaha mujaahidiinta si ay u muwaajahiyeen ama uga hortageen xamladii guud hasangurguurta ku soo qaaday wilaayaadkan gaar ahaan wilaayada galgaduud dhammaan deegaamadii ay soo galeen labada sin xamladu ay socod dhammaan ilaahay baa ku xoreeyey subxaanahu watacaala mujaahidiinta ayaa jilbaha u aastay qabaa'ilkii ayaa garab istaagay deegaamadaasi dhammaan waxaa ka dhacay macaarig oo ilaahay subxaana watacaala xaggii baadilka kala saaray taariikhda diiwaangelisay ayaa ka dhacday eldheer waa meeshii ay ugu dambeeyeen xamladii gurguur oo cadowga baaqi ay ku ahaayeen taasna awalan alla subxaana watacaala ayaa ku mahadsan uma mujaahidiinta haddii hogaankii hogaankoodu uu yahay oo qorshooyinkii dagaaleedii istaraatiijyadii dadkii dejinayay haddii ay yihiin raggii codowga markaas dhabarka ka jebinayay oo habadda la dhacayay dhammaan waa u hambalyaynaynaa shahaadadiin waxaan leenahay ilaahay shahaadadooda ha ka aqbalo intii dhaawaca ilaahay ha noo caafiyo inta joogtan ilaahay ha sugo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in waddanka noo furo quluubta dadkana noo furo ilaahay baa subxaana watacaala weydiisanaynaa sidoo kale waaliga wilaayada galgaduud ayaa kelimadiisa kaga hadlay dowrka qabaa'ilka ansaarta ah ee dega deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ay ku lahaayeen jabkii murtadiinta loo gaarsiiyey duulaankii shareecala dirarka ahaa ay ku soo qaadeen deegaanada wilaayada wuxuuna ugu baaqay inay labalaabaan juhdiga iyo dadaalka ay ku bixinayaan difaaca shareecada islaamka qabaa'ilka ansaarta ah wilaayada xabladan gurguurta waxay lahaayeen doorkooda oo muuqda qabaa'ilkaasi runtii deegaamada iyo jihooyinka wilaayada markaa qolo walba meel bay ku aadinayd meelahaas dhan dhammaantooda waxay martigeliyeen dagaallo markaas xaggii baadilka iskaga hor yimid waxaan leeyahay qabaa'ilkaasi jazaakum allahu khayra jazaa sharaf waxaa idin ah idinna ku filan dhammaantiin in deegaamadiina ay noqdaan meelaha islaamka lagu difaaco meel walba markaas codowgu duulan ah oo kor ka yimid oo deegaamadiina soo gaaro macarigtii iyo dagaallo ka dhacay arrintaasi runtii waa idin qoran tahay abaalkiina ilaahay ku leedihiin subxaanahu watacaala dadaalkii juhdiga waxaan leenahay markan labalaaba ugu dambayntii sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa jeediye afrey gaaban oo uu ku cabirayay halkii ay ku dambaysay xamladii kooxda riddada ay ku soo qaaday wilaayaadka lagu maamulo shareecada islaamka kuwantii kufriga soo diray iyo horarkiis soo duulay gorgor haramacas iyo baangar afhaada lucunsiiyey habkankoodu waa tuu fardhiday tan iyo hurwaaye ilaahayni noo hiiliyaa mahad u haynaaye ma ordaynin hoggaankeenna sare mana habsaamaynin hubka iyo rasaas iyo ducayna la hor joogaynin nin hoggaan noqdayoo kii kufriga haanka kala gooyey labaduba waxay noo haayeen howl culeys badaneh rabbi kama habaajiyo waxay hor algeysteeneh halyayadii islaamkaad tihiin waana luguwaaya halkiina ka sii wada jannad ku heli doontaaneh saraakiil murtadiin ah oo lagu dilay weerarkii barakaysnaa ee degmada xelleer ayaa lagu aasay magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa haya yaasir maxamed magaalada muqdisho waxaa lagu aasay qaar ka mid ah saraakiishii ku halaagsantay weerarkii barakeysnaa ee maalin ka hor ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen degmada calleer ee bariga wilaayada galgaduud shalay waxaa magaalada muqdisho lagu aasay laba sarkaal oo ka mid ahaa saraakiishii ku bakhtisay weerarkaasi iyadoona murtadiintu ay baroordiiq u sameeyeen saraakiishaasi murtadiinta shalay lagu aasay magaalada muqdisho ayaa kala ah korneel cabdulle maxamuud cabdi iyo korneel yuunus xasan sabriye mas-uuliyiintii murtadiinta ee aaska ka qayb galay oo goobta ka hadlay ayaa qeeladhaan ka muujiyey saraakiishani lagu dilay dagaalkii calleer waxayna sheegeen in mar waliba oo uu dagaal dhaco sidaanoo kale saraakiishooda iyo maleeshiyaadkooda dagaalka loogu laayo mid ka mid ah murtadiinta halkaasi ka hadashay ayaa ka warbixiyey murtad yuunus xasan sabriye howsha oo murtadiinta u hayay
waxaan rabaa yonis cornel yonis oo hadda aan u taagannahay aaskiisa aan u taagannahay ma ahayn nin manaafacad adduunyo meeshaan ka soo raadiyey waxaad og tihiin inuu dalka dibaddiisa ka imaado qurbaha ka yimid inuu baasaboor haysto wuxuu haystaa lacaguu haystay wax kastou haystay waxaa kaloo og tihiin cornelionis aabbihiis xasan maxamed sabriye qarixii wuxuu ku dhintay gobolka banaadir gudoomiyihii gobolkii ahna duqa magaalada muqdisho injineer yariso ula dhintay yonis qadiyadu meeshaan ku yimid qadiyad dhow ma ahayn weerarkii cagmarinta ahaa ee ciidamada mujaahidiintu ay maalin kahor ku qaadeen degmada caalleer ee bariga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa ahaa mid shaafiyey qulubta dadka muslimiinta ah dhanka kalena rucb iyo argagax ku reebay cadowga islaamka
waad mahadsantahay yaasir maxkamadda wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala wilaayadaasi cabdiwaab maxamed bukhaari ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey
boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaaro ku yaala degmada kuntuwaarey ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose halkaasoo maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamku ku fulinaysay xukun xaduriddo ah koox afar nin ka kooban kuwaas oo basaas u ahaa dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka iyo midda kooxda riddada soomaaliya basaaska koowaad ayaa lagu magacaabaa maxamed yuusuf maxamed ilkacase oo sagaal iyo labaatan sano jir ah kaas oo ku howlanaa ururinta nambarada mujaahidiinta oo uu gudbiyey ilaa shan nambar sida uu qirtay islamarkaana qof kale oo basaasa uu u qoray sirdoonka dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka kadibna ugu dambayntii gacanta lagu soo dhigay jaasuuska labaad waa cali cabduqaadir cali oo da'diisu tahay soddon iyo saddex sano jir wuxuu isaguna qirtay in uu wada shaqayn la lahaa sirdoonka maraykanka turkiga iyo kuwa kooxda riddada soomaaliya islamarkaana uu hagayey duqeymo iyo weeraro ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayadda islaamiga ee shabeellada hoose ninkan ayaa hawshan jaasuusnimo soo watay tan iyo sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii xilligaas oo ku beegnayd wakhtigii ciidanka kufaarta afrikaanta duulaanka ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah basaaska saddexaad ayaa ahaa cabdulaahi xuseen xasan oo afartan iyo saddex sano jir ah wuxuu sheegay inuu ka dambeeyey mas-uuliyadda weerar xagga cirka ah oo lagu beegsaday xubno ka tirsan mujaahidiinta halkaasina ay rag ku shahaado qaateen sida aan allaah uga filayno jaasuuska afaraad waa cabbaas cali sheekh maxamuud oo soddon iyo laba sano jir ah wuxuuna si isku mid ah ula shaqaynayey sirdoonka maraykanka iyo kuwa kooxda riddada soomaaliya ugu dambayn maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadii islaamiga shabeellada hoose ayaa ku dhawaaqday xukunkii xaduridda ahaa ee jawaasiistaasi ay ku riday xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sidaas oo socoto kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduriddu ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان حكم سكن عليه قلال
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landaloso xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu